anaweeyo meel bay ka wada idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan oo aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka saaqidaadda wararka oo idinkaga imaanaya rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka waa isniin taariikhduna waxay ku beegan tahay saddexiyo tobanka bisha disembar sannadda labada kun iyo koob iyo labaatanka qodobada barnaamijkan ku soo qaadan doona waxaa ka mid noqonaya maamulka galmudug oo ciidamo kala dhex dhiga maleeshiyaadka maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamayey deegaano hoos yimaada degmada balanballe ee gobolka galgaduud halkaasi oo ciidanka dowladda soomaaliya la kala dhex dhigay si loo joojiyo colaadda maleeshiyaadkaasi u dhexaysa khasaaru intee buu leeyahay maxaa ka mida dadaallada hadda waxgaradka gobolka galgaduud ay bilaabeen ee balanballe hadda ku sugan barnaamijka waxaannu ku soo qaadan doonnaa waraysi aannu kaga helno waxgaradka gobolkaasi galgaduud oo isu taagay dadaalo nabadeed oo lagu dhexdhexaadinayo maleeshiyaadka beelaha ku dagaalamaya halkaasi barnaamijka waxaannu ku soo qaadan doonnaa dagaalku sidau ku bilowday khasaare inta uu leegyahay kaalinta galmudug ay qaadatay dadaalada waxgaradka gobolka iyo sida xaaladdu hadda ay tahay barnaamijkan ay ku maqli doontaan waxaannu sidoo kale idiin soo gudbin doonaa dhegaystayaal jubbaland oo xal rasmi ah ka gaartay dagaal sababay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay degmada ceelwaaq ee gobolka gadob halkaasi oo ciidamo ka tirsan maamulka degmada ay ku dagaalameen wararkii ugu dambeeyaanu barnaamijkeena ku soo qaadan doonnaa waxaad kaloo maqli doontaan dhegaystayaal muwaadin soomaaliyeed oo ku geeriyooday dalkaasi iyo turkiga dhaawac ka soo gaaray ayuu u geeriyooday haddaba maxaa ka mid ah xaaladdiisa dhaawacaasi muxuu ahaa barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa muwadinka kale oo faahfaahin ka bixinaya sida ay wax u dhaceen iyo sidoo kale xaaladdiisa iyo taariikhdiisa intaba waxaad kaloo maqli doontaan dhegaystayaal safaaradda soomaaliya ee dalka cumaan oo ku guulaysatay in xabsiga laga sii daayo muwaadiniin soomaaliyeed oo in muddaa ku xirnaa dalkaasi iyadoo meelo kala duwan laga soo qabtay barnaamijkeena ku soo qaadan doonnaa waxaad kaloo maqli doontaan dhegaystayaal ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom oo howlgal ka sameeyey deegaano hoos yimaada magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose wararka ugu dambeeyaanu barnaamijkeena ku soo qaadan doonnaa qodobadaasi waa inagu soo kordhayaad maqli doontaan farsamada stuudiyaha sijiidaad ee reediyo muqdisho waa farsamo yaqaan maxamed cabdi qalaf barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya maxamed daahir degane waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda wararka
idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa
hagaag dhegeystayaal haddii aanu ku horreyno colaad ayaa dhowaanahanba ka jirtay gobolka galgaduud gaar ahaan deegaanaha hoos yimaada magaalada balanballe ee gobolkaasi iyadoo oo maleeshiyaadka halkaa isku dagaalay ay ahaayeen dad ku dagaalamay dhuldaaqsimeed halkaasi oo lagu soo warramayo in tuulo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada cabudwaaq deegaan waa degmada balanballe in uu roob ka da'ay taasoo keentay in reer guuraaga iyo reer miyiga ay ku dagaalamaan halkaasi arrintaasi oo hadda dadaalo nabadeed ay ka dhex bilaabeen waxgaadka gobolka galgaduud haddaba maamulka galmudug ayaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya waxau kala dhex dhigay deegaanka ay ku dagaalamayeen maleeshiyada iyada oo arrinta lagu guulaystay hase ahaatee waxaa jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac marka laysku daro toban ruux ayuu dhimashadu ay gaaraysaa dhaawacana waa intaasi in la eg iyada oo ay dowladda galmudug dadaalka hadda ay waddo uu sababay in dagaalka xabad joojin ay ka dhex sameeyaan iyadoo la filanayo in heshiisyo labada dhinac ay wada gaaraan haddaba waxgaradka gobolka galgaduud ayaa degmada balanballe waxaa ka bilaabay dadaal nabadeed iyada oo ay ka kala yimaadeen deegaano dhowra oo ay kamid tahay cabudwaq balanbal iyo deegaano kale islamarkaasina ay ku shireen magaaladaasi balanbal oo ay go'aansadeen in ay kaalinta galmudug ay qaadanayso mid la mida ka qaataan xalinta khilaafaadka galmudug hadda ka taagan waxaana ay odayaashu hadda dadaal ka wadaan degmada balanbal waxaana ay tageen sidoo kale deegaanadii rasaastu ay ka dhacday ee diriirtu ay ka taagnayd haddaba waxaa odayaashaasi ka mid ahaa nabadoon faarax cilmi faarax oo horeyna u ahaa guddoomiyaha maxkamadda degmada balanbal islamarkaasina hadda ka mid a waxgaradka gobolka waxaana marka hore inoo sheegay bal halka ciidanku ay isku hayaan
deegaamada la isku hayo waxaa weeye magaalada balanbale xagga hore kudhaceeda meel ah oo la yidhaahdo meel yaroo tuulo ah yaa hadda ciidamadu labada geesood ka fadhiyaan meel deegaan roob yaroo ku da-ayo caradu waata abaartu haysaaye roobbaa balanbale iyo agagaarkiisa xoogaa roob fiican baa markii hore ka da-ay meeshiibaa laysaga soo dhowaaday meeshii markii laysaga soo dhowaaday awalna colaag horaa jirtay oo xoogaa maanta laysa jeclayn marka meeshii dagaal baa ka dhacay dagaal baa ka dhacay dhowr iyo toban qof baa ku dhimatay dhowr iyo toban qof baa ku dhimatay haddana waa layshor fadhiyaa waa layshor fadhiyaa oo labada dhinacba waa laysu laysu dhowya waa laysu muuqdaa waa meel isu muuqata weeye oo is arkaan marka ciidamo galmudugna waa kusoo baxeen baan maqlay oo dowlad goboleedka galmudug baa ciidamo usoo dirtay ciidamadiina labada qolo qolo waliba waxay tiri ana soo dhexgelina maaragtay waxay uga dhalleeyihiin iyagaa yaqaane marka walo waliba rag bay u dirtay oo ay ay aaday ale meeshiina hadda wax kama dhicin maanta iyo shalay wax dagaala oo ka dhacay ma jiraan hadda waa waa waa la nabad qabaa maaragtay arrinta halkaasay ka taagan tahay colaadiina way taagan tahay waxadda kala kaxeeyey ama maaragtay oo dhexgalay oo labada ciidan maaragtay dhexdooda fadhiistay oo u kala dab qaabayna ma maqlin sidaasay hadda arrinta ku sugan tahay waana haddana waa la kala joogaa waa xoogaa waa la nabad qabaa
waa gartay marka intaan ciidanka la dhex dhigin ka hor dagaal ayaa jiray fooda ayaa la isdaray khasaarena waa jiraa dabcan labada dhinac sida wararku ay sheegayaan idinku maxaa kala socotaan khasaaraha jira
khasaaraha jira waan la soconnaa waan la soconnaa labada dhinacba rag isla eg oo isu dhowdhow baan ka dhintay rag isu dhowdhow baan ka dhintay oo tirsi mid walba adugu lix iyo toddoba meelahaas gaar ayaan ka dhintay dhowr iyo toban marka laysu dara dhowr iyo toban baan ka dhimatay haddana waa layshor fadhiyaayo qolo waliba waxay hub leedahay iyo waxay ciidamna heli kartay soo aruursatay waana waana layshor fadhiyaa ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu kala joojiyo oo oo nabad la dhigo annaguna waxaan kula talinaynaa haddee maaragtay wixiina maqlahaya oo ama aad idinku gaarsiin kartaan ama annagu waxaan kula talinaynaa dadkan waa dad walaalaa waa dad xidid iyo xigaalo ah waa dad abti iyo adeer iyo awood kulligood isu ah dagaalka inay iska daayaan oo ilaahay ka cabsadaan ilaahay ka cabsadaan man qatala muuminan mutacamidan jazaau jahannama buu yidhi ilaahay qof mu'mina qofkii dila abaalmarintiisu waa naarta jahannama ah marka dadkaas inay ilaahay xusuustaan ilaahay xusuustaan oo ay dagaalka iska daayaan oo nabadda iyo odayaasha ay u hoggaansamaan iyo baan yaan faraynaa oo aan aan maaragtay waana u ducaynaynaa ilaah inuu kala joojiyo waana hadda waa laysarfayaa laakiin wax dagaal oo hadda socdaa ma jiraan waa gartay idinka dhankiina dhinaca balanbal xaggiisa wax dadaal nabadeeda oo ka socda waxgaradkii ay wadaan ma jiraan
waan jiraan oo odayaashii iyo guddoomiyaha degmada iyo odayaashii iyo kulligood waa u taagan yihiin waa cidii ay la shaqayn lahaayeen baa yaa cidii ay la shaqaayeen baan weli is helinin labada dhinac oo odayaasha labada dhinac weli isma helinin hadda waa un in la kala joojiyo oo hadda dagaalka hadda la kala qaado ciidamada la kala qaadaa lagu dhex jiraa marka ciidamada way jiraan laga soo diray galmudug oo oo badan marka hadda waxaa lagu jiraa in la kala qaado in la kala qaado olkoo la kala fogeeyo la joojiyo xabadda dabadeedna sidii loo nabadayn lahaa labada qolo oo walaalaha ah oo wada degan yaa loo gudbi doonaa haddii alla yidhaahdo
waa gartay marka bal maadaama hadda dadaal galmudug ay wado oo ciidamo la kala dhex dhiga labada dhinac rajada la qabaa intee bay la eg tahay in dagaalku joogsado
xiyada la qabaa waa fiican tahay rajada la qabaa waa fiican tahay soomaalidu waxay tiraahdaa laba nin baa inta meel wadnaha ku dunsay markay wax kala qabta waayeen yaa mid yiri war war kala qabtaydaa yeeraysa nin kalena wuxuu yiri war adna waa maqlay ii bay ku kala tageen dadkan way isku jaaleen waa isku baabiceen wax kala rajibseen baa la qabaa haddii wax kala heliyo la arko way u hoggaansamayaan oo way kala joogahayaan dagaalnina kuma horno marka haddii nabad iyo ciidamo run ahoo ama odayaal ama ciidamo run ahoo kala dhex gala oo kala joogaya haddii arko labada qolba waa u hoggaansamayaan waa u hoggaansamayaan dagaalkanina kuma horno dhiigiisa ma tilaabo oo diinta hadda dhiig ku ordahayaa ma jiro marka sidaaba sidaas weeye arrinta ku sugan tahay waana sidaan kuu sheegayo ilaahayna waanu baryaynaa ilaah inuu kala joogjo odayaasheeda way ku dhex jiraan waa tahay marka dadaalka hadda galmudug ay wado ee ciidanka lagu kala dhex dhigay oo anwaanta laga dhex wado intee buu leegahay ad isleedihi
maya waxba ma reebanin galmudug odayaasha waxba ma galmudug waxba ma reebanin ciidamo oo dhowr boqol hay usoo direen maarata ciidamadiina hadda waa ku dhex jiraan oo maarata ciidamadii iyo odayaashii oo la socda odayaashii labada dhinac oo la socda iyo ciidamadiiba hadda waa ku dhex jiraan waa u kala dabqaadahayaan maarata wixii ka soo bixi doona ilaahay ba wax khayrayna kasoo baxaan baan rajaynaynaa waana lagu dhex jiraa hadda oo hadda odayaashii iyo iyo iyo ciidamadii oo iswata yaa ku dhex jira
kaasina waxa uu ahaa dhegeystayaal nabadoon faarax cilmi faarax oo ka mid ah waxgaradka degmada balanbal ee gobolka galgaduud oo telefoonka igu warramaya isagoo jooga degmadaasi balanbal barnaamijku waa faaqiidada wararka halkaan uudin kala hadlayno waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qaybihii hore ee barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan sida hordhaca barnaamijkeennaba aad ku maqlayseen waxaa wararka naga soo gaaraya dalka cumaan ay sheegayaan in muwaadiniin soomaaliyeed laga sii daayo xabsi ku yaala dalkaasi kuwaasi oo loo haystay dambiye kala duwan iyada oo safiirka dowladda cumaan u jooga soomaaliya uu kala hadlay arrimo kala duwan radio muqdisho waxaana waryaheena cabdirasaaq shiine uu weydiiyey bal sida ay ugu suuro gashay safiirka sii deynta dadkaasi
wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa ku mahadsantahay su-aashaada arrintan maanta labadeena wiil burxaan cabdullaahi warsame iyo faatix xirsi cabdullaahi oo xorriyadeeda ilaahay ku mannadaystay kasoo baxeen xabsiga dhexe ee cumaan kuna jireen muddo toban sano ah gadaal markaa u noqdo markii nala soo magacaabay safaaradda waddankan cumaan booqasho aan ku tagnay saldhigga dhexe ama xabsiga dhexe cumaan dhalinyaradii ah waan la kulanay marka waxaa muuqaalkooda aada noo soo jiitay labadan wiil burxaan cabdullaahi iyo faad xirsi oo mataqaanaa ka muuqatay dhallinyarnimo aada ah gadaal markaan u fiirina kiiskeeda iyo mataqaanaa waraysi waxaa noo caddaatay wakhtigii la xukumay kii bishii juun inayna qaangaarin ayna gaarin wakhtigaas sano ayna jirin
waaya safiir aad iyo aad baad umahadsan tahay in dhallinyaradan lagu guulaysto in laga soo daayo xabsigan ku yaala dalka cumaan yaad la kaashateen looyara aan la kaashanay iyo maxkamadda aan ka dalbanay in mar labaad dib u egaan kiiska naga aqbalayn waa la siiyey xorriyadooda ilaahana mahad iska leh waxaana xusad mudan sidoo kale kuwo kale in mataqaanaa oo burcadbadeednimo ah lagu xukumay iyagana hore loo sii daayay waxaa aada ugu maxad celinayaa xafiiska xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka mudan xuseen rooble iyo xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda mudan maxamed cabdullaahi farmaajo oo si dhow ula socda hooshaan aadna juhdi iyo mataqaanaa dhiiragelin badan noo geliyaan waxaa kaloo jira dhallinyaro kale oo iyana loo haysto burcadbadeednimo oo ku xiran xabsiyada kuwaas maxaad qorshaha ka leedihiin ood noo sheegi kartaa safiir dhallinyarada kale oo soomaaliyeed oo meesha ku xiran iyagana wadahadal meel fiican ma mareyso anaka iyo dowladda cumaan mar dhowna insha allah mataqaanaa xorriyadooda ama waddankooda hooyo ay dib ugu soo noqon doonaan waayahay dhallinyaradan marka sidee ku suura gashay in la qabto islamarkaana xabsiyada waddanka lagu xiray maxay si isugu jiraan gadaal haddaan u noqdo dhallinyarada waxay iskugu jiraan kuwo mataqaanaa doon kalluumaysi kaasoo kasoo baxay boosaaso oo diiselkii uu ka dhammaaday dabeeshana soo qaaday biyaha cumaan soo gelisay iyo kuwo kale mataqaanaa oo laba kun iyo labaiy tobankii bishii juun oo markab military ah oo holandiis ah ama dutch ah oo ku qabtay biyaha cumaan dhallinyada soomaalida iyo kuwa yeman oo iskugu jiro laguna eedeeyay burcadbadeed burcadbadeednimo waxaa jiray in ay socdeen wadahadallo dhallinyaradaas lagu soo daynayo dalkooda hooyana lagu soo celinayo safiir maxaa hakiyey cudurka covid nneteen-ka awgiis oo isku imaanshihii iyo mataqaanaa aada u yaraaday baa arrintan dib noogu dhigtay laakiin arrinta meel fiican maraysaa dhallinyarada kalena insha allah xoriyadooda waqti dhow bay heli doonaan waana mahadsantihiin
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi Soomaali- dhegeystayaal mid ka mid a muwaadiniinta laga sii dayo xabsiyada cumaan oo la hadlaya raadiyo muqdisho ayaa ka sheekeeyey dhibaatooyinka xabsiga ay kala kulmeen iyo habka loo maray sii dayntooda waxaana uu yidhi
annaga waxaan ka qabtay tasiriyada la yihahdo subadare la yihahdo iyo tasiriyadka dowla kore la yihahdo dowla dhexaysa magala nimankii noqotana waxay nagu eedeeyeen inaanu nahay magaalada beenhay nagu eedeeyeen kabacdi intaa intaa ka dambeysana waxa weeye waxay la mariyeen dowlaha khaliijka ah iyagoo mid kasta weydiinayey oo dhahayay nimankaa ma qabanaysaannin xabsi ma gelinaysaannin ayagoo dhanna way way way rafadeen oo way diideen bannaan maahane bannaan baa dalbatay oo waxay tiri xabsi baan gelinaya nimankaas ii keena oo ana xiraye
jasiiradan marka aad ii sheegta xaggee ku taallaa jasiirada suqadara la yidhaahdaa waa jasiirada ku taallo soomaaliya magaranaysaa iyo iyo yeman ay magaranaysaa isku haysteen oo suqadara la yidhahda weeye oo u dhow soomaaliya u dhow buraan marka halkaas maxaa idin geeyay adinka walaal annagu waxa weeye halkaas annagu aanu marinay oo waxaanu warinay doon yemani ah aanu warinay magaran waan gartay intaas kabacdi xabsi dheer baanu galnay oo nimankaana geliyeen waxayna u xukumeen xabsi xukun ah xabsi daa'im ah oo aad iyo aad u fara badan halkaas dhibaato badan baa laga soo kulantay adigu waxa weeye halkaas waxaa joogay dad muwaadiniin oo oo waxa weeye soomaaliyeed muwaadiniin soomaaliyeed ah Inta- inta- kuwaas oo la saacidi jiray intaa xabsiga la idin gelin ka hor goormay ahayd marka la idin qabtay sanad ahaan walaala mar- markii la qabto waxay ahayd laba kun iyo iyo laba iyo tobankii bay ahayd markii ahayd bay ahayd halkaas intaa kabacdi marka halka xabsiga la geliyey halkaas waxaa jooga muwaadiniin soomaaliyeed ah kuwaas una saacidi jiray xabsiga lagu soo baa- booqan jiray soomaaltinimo lagu soo booqan jiray sidoo kale safaaradda xabsiga lagu soo booqan jirtay waa loo imaan jirtay sidoo kale waxa weeye waxyaalihii aan u baahno yaryar way noo jirin jirtay laakiinse maysan awoodin inay xabsiga naga saarto ama ay een, ay ay Marka soomaaliya waxaa- soo geyso inkastoo ay xaawushay inay xabsiga naga saarno oo taas oo lagu xiray in ay waxa weeye soomaaliya iyo ninka waddanka haysto oo madaxweynaha ah oo waddankaas somaliga ah iyo ninka la yidhaahdo farmaajo inay isku yimaadaanin kuna islaystaanin kana wada xaasaystaanin qadiyadda waxa weeye dhex taallo soomaaliya iyo cumaan waaya marka waxaad iiga sheekaysaa een, xabsigii la idinku xiray een, xaaladda ka jirtay xabsi walaal lagu xiray xaalad aad iyo aad u dhibaato badan baa ka jirtay waxa weeye dee qof kasta oo magaranaysa wax kala garan iyo cadda leh waa garan karaa waana qiyaasi karaa dhibaatada xabsiga ka jirto xabsiga daryeel la-aan baa ka jirto dhibaato badan baa ka jirto waxa weeye cunnaxid baa ka jirto caafimaad la-aan baa ka jirto waxa weeye dilafkuuna yahay wax kasta oo magaranaysa dhibaatada qof wax weye xabsi wax weye laga soo gudboonayaan waa u imaanayaan rag baa laga xanuun meesh ku xanuunsaday rag baa dilafkuuna yahay dhintay oo xabsiga ku dhintay kuwaas oo waxa weeye la garanayo dadkoodii iyo ehelkoodii la garanayo kuwaas oo xanuunsanaa mar kastaana askarta u gudbinana kuwaas oo wax weye askarta lagu soo celin jireen oo waxa weye eedan jireen ninkaan ma xanuunsanaye celiga anaguna amaradaas kaxan jirnay oo anigu aan askarta u geyn jirnay waaya intaa kadib waxa weye wuu dhintay Waay.
hadduu dhintana waxa weye safaarada horeeto oo magaalada safaarada ka horreysay kii kas- kasii horreysay oo ina maxaa kiyaa dareen baan u gudbinay waxa weye inay nimanka Quraano haleelin ka marka- dambeeyay ninkaa Quraano jiifkiisa.
marka xaaladii ugu darnayd ee xabsiga idinku qabatay oo aad nooga sheekayn karta maxay tahay midii ugu xumayd walaal xaaladii waxa weeye noogu ximeyd waxa weye xabsigan naga soo madhay naga soo madhay waxay ahayd waxa weeye inagaa dadkeeni iyo ehelkeena aan la xiriiri karin waan waxaan ku wacno waxa weye dadka muwaadiniinta waxay haystaan lacag bay haystaan dadkooda oo diro kuuri u yimaado laakiin anagu lacag maana haysan dadka ehelkeena lamaana xiriiri jirin waxaana sooyin jiray cunnada aan garabka aan leenahay baanu garan jirnay si aanu dadka iyo ehelka aanu ula xiriirno oo waxa weeye aanu ogaano xaagood waxay ku sugan tahay waayo imise ayaad ka koobnaydeen inta xabsiga ku jirtay oo soomaali ah waanu badnayn waxa weeye ilaa hadda waxaan gaaranay afartan qof baanu gaaranay waayo afartankaas ruux dhammaantood ma burcadbadeednimo ayaa lagu eedeynayay maya afartanka waxay ahaayeen kiisas kala bedelan bay ahaayeen oo qayb ka mid a dembiye kaleta baa lagu eedeynayay waayahay marka een, sidee u suuro gashay een, sii deyntaadii bal wax yar een, inoo faahfaahay imise ruuxaase eedeen oo lagu soo guulaystay in la soo daayo waxa weeye anigii adin kalataa soo baxnay ee bila ilaahay baa meesha naga noo saaray waxa weeye ilaahay subxaana watacaala baa naga meesha naga saaray allagu waxa weye wax wax baa sabab bay leeyihiin kulli shayin sababa sacabta casababa buu ilaahay yidhi og wax kasta sabab bay leeyihiin annaga sababta meesha kaga soo baxna waxay ahayd annagu looyar baanu qabsanay looyarkii baa noo dooday adila kuurayahay dadka muwaadiniinta meesha joogaan wayna saacideen safaaradana wayna saaciday sidaas adila kuuraya aanu meesha aanu uga soo baxnay magala sidee la idinkugu soo guulaysta marka een, in la idin soo daayo maadaama aa horey waraysigan iigu sheegtay een, in xabsi daayin laydinku xukumay anagu aana xabsan waa ku xiray anagu ma aana gaarin sanadka dila kuuraya dadka lagu xukumo oo masalada qaynuunka ah ma aanu gaarin lix iyo toban jir baan ahayn waxa weeye adiga waxay nagu xukumeen xukum taasi ah xukum weyn bay nagu xukumeen marka waxa weeye alla waxaan ku doortanay inaanu jirin aan dila kuurayahay siada qofka lagu xukumi karo xukunka dheer oo faraha badan dad muwaadiniina meesha joogo baa ka qayb qaatay oo waxa weeye dila kuuraya taas ka doortanay ayagaa loo yaqaan loo tireen loo yaqaan gareerin qof bannaanka joogaan mabaanu aqoonta waxa weeye safaaradda waa naga saaciday sidoo kaleeto oo waxa weeye wixii maganata waraaqa iyo waxaanu u baahano way noo saaciday oo bila kuure way naga saaciday waayo xabsiga maxaa idinka soo gaaray een, labadiina saaxiiboo la idin soo daayay xabsiga dhibaatooyin badan baa naga soo gaaray dhibaatooyinka waxa weeye waa garan karta xabsiga meesha hadda rag baa meesha ku xiran hadda rag baa meesha ku xiran aad iyo aad bay u dhibaataysan yihiin ragga meesha ku xiran waxa weye kuwo qaran baa ku jiro oo waxa weeye aan socon karin kuwo caloosha ka qaran kuwo dhabar ka qaran kuwo isbeekir baa ku jiro wax walba ku jiraan waxaa waxa weeye dirkooda dowlada soomaaliya aan ka codsanaya ama muwaadin soomaaliyada ragga in wax loo qabto maadaama ay yihiin muwaadiniin soomaaliyeed oo aysan waxba ku kala bedelnayn kuwa dowladda waxa weeye difaacayo oo dila kuugan yahay garabkooda iyo kashaanka ah iyo kuwa halkaa jooga maadaama ay yihiin isku mid ay yihiin waxaa waxa weeye aan ka codsanayaa dowladda soomaaliya in ay waxa weeye wax qabto oo waxa weeye buraano ragga marka meesha laga saaro buraano marka inta aad ka warqabto een, baaqaagaas inay dawladdu dhagaysan doonto waan rajaynaa Ee, inta aad ka warqabto wax gurmad ahoo een, socday oo la xiriira in dhallinyaradaas lagu soo guulaystay ma jireen intaad een, cumaan joogtay waxa weeye walalle horta anagu xabsi baanu ku jirnay xabsi qof ku xiranna waxa weeye ma oga xaqiiqada ma uu oga laakiin waxa weeye in badan waxa weeye waxaan dowladda waxa weeye ka hadlayaa dadka waxaan ka ehelkeena hadlayaa markaa la macnaha xarir markaa xabsiga aad ka soo baxdeen qorshe kale ma socdo dhalinyarada kale oo xabsiyada ku jira in la soo daayo maya dhalinyarada hadda waddanka cumaan waxa weeye rag hore looga soo daayay xukunkooda u dhammaaday baa jiray oo shan iyo toban sano ku xukunaa kuwaasna waxa weeye markii ay sagaal sano marayeen baa cafis baa suldaanka horta bixiyey cafis bixiyey oo wixii magaranaysaa musmudeg dhaafay oo dhan wuu cafiyey jinsiyad kasta ha ahaadeen ama waxa weye soomaali ha ahaadeen ama jinsiyado kaleta ha ahaadeen waayo ugu dambayntii marka maxaad ku qiyaasi lahayd een, dhibka haysta een, dhalinyarada ku jirta een, xabsiyada een, een, een, cumaan maxayse isugu jiraan ma rag uunbaa mase dumar baa ku jira walaal anagu dumar maanu arag waxa weeye isku meelna dee rag iyo dumarka laga geeyo waxa weeye anagu raggaas baan garanayaa golaha hogan ee dumarba isku xirayn raggaas waxa weye aad iyo aad bay meesha ugu dhibaataysan yihiin in muddo aan caad ahayn laba iyo toban saddex iyo toban sano dee hadda geliyeen cagaha geliyeen waxa weeye dowladda waddanka ninka haysta boqorka haysta waddanka haysta wuxuu yidhi waxa weeye ha ii yimaadeen ra-iisul wasaaraha ama madaxweynaha mid ka mida waxa weeye waanu kala sayxananaa waxa weeye waana kala dad kala wareegana maxaabiista mana ay diidi karaan maxaabi- maxaabiista waxaa jiro eh, dilo ku yahay itifaaqiyaad la kala galay dowladaha dowlaha carabta ah in maxaabiista lala kala wareego waxa weeye cumaana way waafaqday masnad buu soo saaray labada kun iyo afar iyo tobankii oo bishii shanaad markay ahayd in ay cumaan waafaqday oo dadka waxa weye maxaabiista ah oo dowladaha carabta ah ay qolo kasta ula wareegi karto xabsiyadooda
Soomaali waa mid waa uliyo mayra watana weeyo meel bay ka wada timi Soomaali waa mid bay ka warabtay
hagaaga dhegeystayaal saaxiibayaal guud ahaan barnaamijkeena faaqidaada wararka ee radio muqdisho intaasi ayuu ku dhan yahay farsamada istuudiya koowaad waxaan ka kaashanaya koox uu hormuud yahay maxamed cabdi qalaf barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya oo soo saaray maxamed daahir degane intaanu mar kale dib kulmi doonno ciyaarta hawada nagala socotahay dhammaantiinba waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabad